kulankan oo ay ka qayb galeen maamulka degmada badhan ee gobolka sanaag aqoon-yahanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa looga hadlay sida looga hortegi karo tahriibka doodo ku saabsan caqabadaha keena tahriibka dhalinyarada iyo sida wadajir loogu joojin karo dhalinyarada dhibaatooyinka kala duwan kala kulma marka ay naftooda ku biimeeyaan wadada tahriibka ayaa lagu falanqeeyey munaasabadan oo dadkii ka qayb galay halkaasi ay kelmado ka jeediyeen maanta waxaan u joognaa kulan ka mida kulamadii hore ee lagu qabansanay hoolka kan kaasoo maanta mawduuciisu yahay sida banarka uga jeedaan wacyigelinta tahriibka markii mawduucan tahriibka waxaweye lasoo hadalqaba mawduuc aada u weyn maantana marka loo eego xaaladda waddanka waxaweye waa arrin aada uga taagan nin bad iska tuuray oo doon iska tuura bad ku dhacay waa tahalik weyaan isu geysta weyaan caqabada koowaad waxa weyaan waalidkiis buu ka cararay meel uu ka horeeyo ka cararay oo ka horeeya ma jiro waalidkii kusoo tabcayey oo wax soo baray oo dibadda jaacadda u diray buu ka cararay halkaa horta wuxuu ka kasbaday wax la yidhaahdo waalid caasinimo qofkaa tahriibaya inuu dhinto ah kow waxa uu anaxinta hooyadiis aabiis qofku inuu dayn galo oo diin badan lagu yeesho isagii jagada iibi tan gal tan soo qabo hebelow laba kunoo dooranaa bisha dambe wax sooba ku siiya isi marka dambena uu ku dhaco filistiniba xoolihii u waayeen wixii gacantii ku hayay dhan u waayeen marka akhyaare caqabadahaas oo dhan ayaa jira waxaan kaga bixi karnaana waxa weeyaan wacyigelin weeyaan aafad nololeed marka la yidhaahdo qofka tahriibaayo aafada nolosha dhibaatada ee tabaxabadka waxaa waaye kow qofkii inuu ku geeriyoodaba maxaa la yidhahdaa tahriibta mediterraneanka ama saxaraha taasoo khasaaro ku ah noloshiisa sababtoo ah wax nolosha ka muhiimsan ma jiro tahriibka dhallinyarada soomaaliyeed waxa uu ka mid yahay halisaha sida weyn waxyeeladu uga soo gaarto dhallinyarada kuwaas oo naftooda ku biimeeya badaha iyo saxaraha loo maro dalalka reer galbeedka halkaas oo dhallinyaradu ay aaminsan yihiin inay ka jirto nolol dhaanta tandalkooda waxaana maalmihii lasoo dhaafay magaalooyin kala duwan oo dalka ah lagu qabtay kulamo looga hadlayo sida loo joojin karo tahriib